Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga daafuray kulan doodwadaag kaasi oo ku saabsanaa sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa isticmaalka maandooriyaha iyo dhibaatadiisa. Kulankan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka ururka Ibdaac, culimooyin, dhalinyaro, waalidiin iyo macallimiin. Sheekh Zakariya Siyaad Dhaqane iyo Dr. Maxamed Axmed Xasan oo ka mid ahaa dhalinyarada soo qabanqaabiya kulanka ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay kulanka.
dooda oo halkan lagu qabtay ujeedkeeda wuxuu ahaa sidee dhalinyarta maandooriyaha isticmaalo looga wacyigeliyaa maandooriyaha ay isticmaalayaan sidee loo joojin karaa maandooriyaha sida dooda ku caddeyd dooda waxaa kasoo qayb gashay urur dhalinyaro iyo dhakhaatiir iyo macalimiin iyadoo dhan kastaba eeda loo jeediyey taas ayaa meeshan ku gurafaynay oo aan iskula sheeko qaadnay ujeedkeedana wuxuu ahaa in laga mira dhaliyo doodan oo ku saabsanayd sidee looga hortagi karaa dhalinyarta maandooriyaha isticmaasha waa soo sheegnay sidii looga hortagi karo waa in la hela wacyigelin guud taasoo ka imaatay dhan waalid dhan dhalinyaro dhan macalimiin iyo dhan suxufiyaddaba intaa haddii la helo idin alle waxaa waaye wax ma halaawi doonaan kulanka maanta la qabtay wuxuu ahaa sidee dhalinyarada looga wacyigeliyaa ama looga hortagaa ee, maandooriyaha waxaan maaragtay ka hadalnay oo aan isla meel dhignay sida looga qayb qaadan karo iyo sida looga hortegi karo ee, dhibaatada as leeyahay maandooriyaha dhakhaatiirta in ay ilaaliyaan doorka dawada dadka ay siiyaan iyo wax ay ka gadaan Ee, macallimiintana waxay qaadanayaan doorkii maaragtay waxbarasho iyo wacyigelineed dhalinyaradana inay u gurubeeyaan u kooxeeyaan maaragtay guruubyo u sameeyaan ilaaliyaan doorka ay ku leeyihiin in dhalinyarada ay isticmaalaan wax loo yaqaano maanduuriyaha ayagoo maaragtay ka fogaanaya ee, dib u dhaca wadanka inuu dib u dhaco Qaar ka mid ah dhalinyarada loo qabtay kulanka ayaa bogaadiyey.
Ee, waxyaalihii aan dood maanta looga hadlayay waxyaalo badan ayaa faa'iido badan ayaa ku jirto oo waxaa laga hadlayay sida looga hortagi karaa waxyaalaha ammaanka dooriya intaba waxay ka hadleen sida looga hortagi karaa waxyaalaha ammaanka dooriya inta badan waa la falaqeeyey oo waa laga soo hadlay gacmooda jir ayay wax ku gooyaan bulshada gacnaha isqabsadaan oo ah kasoo wada horjeestaan Ee, waxaa halkani manta aan kulan mataqaanaa ku yeelanay kulankan oo ah mataqaanaa ay saxaafadda ugu horeyso oo ay ugu horeyso idaacadda beerluula ee saaka halkan waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro ee dhaqaatiir iyo macalimiin aa kasoo qayb galay isxogurays iyo sida wax mataqaanaa wax ugu qabanaa dhalinyarada ah Kulmadan oo kale ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta ka wacyigelinta dhalinyarada isticmaalka maandooriyaha iyo dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan.